kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka garoonka kubadda cagta estadio nacional julio martinez baranados ee magaalada santiago ee waddanka chile ayaa waxaa xalayta ka furmay koobka loo yaqaano kooba ameerika ay ku loolamaan waddamada koonfureed ee qaaraddaasi iyo kuwa bartamaha waxaana habeenkii xalay ahaa kulankii furitaanka fooda isku daray wadamada jili iyo ekwador iyadoo halkaasi labiyi eber guushu ay ku raacday xulka qaranka ee jili ciyaaryahan arturo fidal oo ah laacibintii gardaadinaysa yuventus islamarkaasina suurageliyey inay kooxdaasi ciyaartii kama dambaysta ee champions league ka timaado ayaa rigooro loo dhigay isla asaga ayaana ku farayeeraystay dhalinta rigooradaasi sidoo kale ciyaaryahan eduardo fergas ayaa goolka labaad u saxiixay xulka qaranka ee jili kadib markii ciyaaryahan sanchez uu banooni qurux badan dhexda ka siiyey sidaana la saddex dhibcood ayay xulka qaranka ee jili kulankii furitaanka ee kooba ameerika ay jabka ku shubteen ciyaaryahan fernandes oo dib ka soo galay ciyaarta ayaa laba jaallo qaatay kadibna calaamada gaduudan ayaa loo taagay oo sidaa ayaa ciyaarta lagaga saaray waxayna jiri haatan noqonaysaa kooxdii ugu horreysay ee ku guulaysata dhibcihii ugu horreeyey ee kooba ameerika ee sanadkan kulanka labaad waxaa layskaga hor imaan doonaa maanta oo isla gruubka e ayaa waxaa fooda isgelin doona mexico iyo bolivia iyadoo gruubka bina ay isku arki doonaan uruguay iyo jamaica iyo argentina iyo baragway dhegaystayaal xubintii ciyaaraha saaka iyo caalamkana intaa ha inoo joogto tan iyo kulan dambe waa mascadoo idinle nabadgelyo